فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh caawa qodobada barnaamijka dhow waxaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah qarax gaari looga gubay ciidamada shisheeye oo ka dhacay shabeellaha hoose faahfaahin ayaad ka maqli doontaan waxaan dhow waxa idinkugu soo gudbi doonaa waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalle oo jeediyey kelimada uga hadlayo duqaymo ay shisheeyaha ku beegsadeen dadka shacabka ah ee degan magaalooyinka bu'aale jilib iyo saakow sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a ehelada dadkii ay maraykanka iyo kenyaatiga ku laayeen duqayntii ay jilib ka geysteen oo soo bandhigaya dhibkii gaaray waxaan idiin soo gudbi doonaa duqayntii xalay halkaasi ka dhacday qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay eheladooda oo ka waramaya waxgaradka magaalada saakow oo ka hadlay duqayn ay shisheeyaha saakay ka geysteen magaaladaas macawisleyda shabeellada dhexe oo sheegay inay joojinayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay waayeen ballanqaadyo been ah oo ay dowladda federaalka uya boohday mucaaradka puntland uu ku goodiyey in ay nolosha kusoo qaban doonaan deni madaxweynaha maamulkaas maxkamadna saari doonaan hadduusan dhaqangelin waxay ku sheegeen sharciga doorashada shirweyne ay ku yeesheen magaalada garowe hadaladii goodiska ahaa oo ay kasoo saareen ayaan barnaamijka idinkugu haynaa xubinta caafimaadka oo muhiimad gaara xambaarsan ayaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka ah
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo dhammaystiran sida maanta wararkayaga aad ku maqlayseen diyaaradaha dagaalka ee dowladaha maraykanka iyo sidoo kale kenyaatiga ayaa xalay waxay duqaymo bahallimo ah ka geysteen magaalooyin ka tirsan gobolka jubbada dhexe waxaa ka mid ah jirib bu-aal iyo sidoo kale saakow halkaasi oo ay ku laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaasi oo u badnaa caruur waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid ehelada dadkii ay shisheeye halkaasi ku laayeen oo ka hadlaya balse aan ku bilowno waaliga walaayadii islaamiga ah jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa kelimad uu jeediyey wuxuu uga hadlay duqaymada ay maraykanka iyo kenyaatiga ka geysteen magaalooyinka jilib bu-aale iyo sidoo kale saakow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد مالك الملك وقاسم أهل الكفر والشرك الذي لا يهزم حزبه ولا يغلب جنده ولا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه منجز وعده وهازم الأحزاب وحده وأصلي وأسلم على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد ugu horrayn waxaan halkan aan uga tacsiyeynayaa dhammaan dadkii muslimiinta ay ku waxyeeloobay duqayntii arxandarrada ahayd ee ay geysteen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka iyo kenya ayna ka geysteen degmooyinka jilib iyo bu'aale iyo saakow waxaan leeyahay intii ku dhaawacantay ilaahay dhaawacooda ha u boogadhayo intii ku shahiidayna ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo intii ku hanti bayshana ilaahay subxaanahu watacaala badal khayr qaba ha siiyo xalay iyo saakay diyaaradaha cadowga ee nooca loo yaqaano daroniska waxa ay ka geysteen wilaayada jubbooyinka duqaymo arxandarro ah kuwaasoo ay ugu argudayeen walaalahooda yuhuudda ee maalmahan lagu xasuuqay laguna baabi'iyey dhulkii ay galdarrada ku qabsadeen duqaymahaas ee ka kala dhacay degmooyinkaas waxay beegsadeen kaabayaasha dhaqaalaha goobo ganacsi iyo goobo waxbarasho waxay kaloo dhibaato ay gaarsiiyeen guryo ay ku noolaayeen dad shacaba waxaana ku waxyeeloobay dad muslimiinah waxay ahaayeen duqaymahan arxandarro kuwa aan kala soc lahayn laguna beegsaday maatida iyo hantida shacabka muslimka ee soomaaliyeed khasaaraha ka dhashay kow degmada bu'aale waxay duqeeyeen goobo waxbarasho sida dugsiga hoose dhexe ee abubakar oo ay ku waxbaranayeen boqolaal ardayah sidoo kale waxay duqeeyeen macahad culumta sharcigaa lagu baran jiray sidoo kale waxay duqeeyeen meelo shacabka loogu adeego ay ka furnayd maxkamad iyo guryo shacab ay leeyihiin dhammaan goobahaasoo dhan goobo faaruqa ayay ahaayeen cid wax ku noqotayna ma aysan jirin bifadliillaah ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahadnaqaynaa degmada jilib waxay beegsadeen shirkaddii korontada ee jeesko ee bixin jirtay dhammaan adeegyada koronto ee degmada jilib waxaana halkaas ku burburay dhammaan matoorradii yaallay iyo shidaalkii iyo gaadiid meesha yaallay iyo dhammaan agabkii shirkadda ayaa halkaa ku burburay waxaa ku shahiiday waardiyihii shirkadda ilaahay subxaana watacaala ha ka aqbalo sidoo kale degmada jilib diyaaradaha cadowgu waxay beegsadeen markaska sumaya farciisa labaad ee ka furan xaafadda faanole markaskaasna waxaa wax ku baran jiray gabdho muslimaada sidoo kale waxa ay duqaymahay xalay ay la beegsadeen degmada jilib guryo dad shacaba ay ku noolaayeen mid ka mid ah waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo siddeed qof lix ka mid a ay ahaayeen carruur labana hooyooyin ay ahaayeen gurigiina waa uu ka burburay hantidiina waa ay ka burburtay sidoo kale waaga markii uu baryey waxay duqaymo kula kal lahayn degmada saakow waxayna burburiyeen guryo dad shacba ay lahaayeen iyo macadkii caafimaadka degmada oo run ahaantii hadda fasax ku jiray ardaduna ay ka qalin jibiyeen sidoo kale waxay duqaymo la beegsadeen dad u socday beeraha oo magaalada duleedkeeda sii marayey ilaahayna waa uu ka badbaadiyey cid wax ku noqotayna ma aysan jirin waxaan markaa ummadda aan u sheegaynaa ciidamada cadowga ilaahay waxaa hadda soo kiciyey ee waxa weeye falalkaas ay u samaynayeen oo ay isku mareen intaas oo degmo ah qaarkoodna ay ka geysteen argagaxgelin sida degmada xagar oo kale oo xalay waxa weeye buloleer iyo wax ay ku tuureen diyaarado elkabtarna ay wareegayeen iyo diyaarado kaleba degmooyinka afmadow qayba hoostaga sida welmarow argagax ayay dadka muslimiinta ay ku rideen sidoo kale degmada kismaayo tuulooyin hoostaga dhanka wayaanta beer xaana iyo meelo la mid ah ayagana buloleer iyo waxbay ku rideen argagax ayay muddo ku rideen marka qaybana duqayn baa ka socotay qaybana argagax ayay dadka ku ridayeen bulshada ayay beegsanayeen waxaan ummadda u sheegaynaa dhammaan goobaha ay beegsadeen ma ahayn goobo militariga ma ahayn goobo mujaahidiintu ay saldhigyo ku lahaayeen dhammaan waxay ahaayeen goobo ganacsi goobo waxbarasho iyo guryo dad shacaba muslimiina ay degan yihiin waxaad meesha aad ka dareemi kartaa waxa ay doonayaan ma aha mujaahidiinta iyo xarumahoodeh waxa ay doonayaan waa ummadda muslimka inay dhibaateeyaan mujaahidiinta hadday beegsanayaan furmaha ay walaayada jubbooyinka laysku horfadhiyo dhanbay mujaahidiintu ay joogaan intaasoo dhan intay ka soo gudbeen ayay waxa weye dadkii muslimiinta ahaa iyo hantidoodii ayay burburinayaan waxaan ogsoonnay hore inay u beegsadeen degmada saakow isbitaalkii guud ee degmada oo ay burburiyeen gantaalle ay ku burburiyeen kadibna wilaayadu ay dib u dhistay waxaa la wada ogsoon yahay dugsigii qur-aanka lagu baran jiray ee u dhowaa isbitaalka ah isaguna saasoo kale inay beegsadeen saddex carruuran ay ku shahiiday waxaan xasuusannaa shirkaddii isgaarsiinta degmada saakow inay ay burburiyeen sidoo kale waxay burburiyeen warshaddii barafka waxay kaloo burburiyeen warshaddii daruur ee sifayn jirtay biyaha waxay burburiyeen garaashyo shacab ay lahaayeen waxayna ku burburiyeen gawaari aad u tiro badan waxaa laga warqabaa madarasadii almaahir inay beegsadeen dhammaan tusaalayaashaasoo dhan waxay tusaale u tahay in ay doonayaan ummadda muslimiinta ah inay waxa weeyaan ay argagax iyo cabsi iyo ay ku abuuraan in ay qaxaan ayna yimaadaan xerooyinka ay ka fureen kenya iyo duleedka kismaayo hadafka iyo ulajeedka ay leeyihiin waa maxay ilaahay baa noo sheegay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum yuhuud iyo nasaaro idinka raalli noqon mayaan ilaa diintooda aad ka raacdaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu hadafkooda waa kaas walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum idinka dayn mayaan inay idinla dagaalamayaan xataa yarudduukum can diinikum ilaa diintiina ay idinka ceshaan oo diintooda aad ku biirtaan laakiin waa goorme in istidaacu waa markay awood u yeeshaan arrinkaas waxa ay doonayaan nuurka ilaahay inay demiyaan shareecada lagu dhaqmayo wilaayaadka ka jirta inay demiyaan maxkamadaha iyo xukunka ilaahay la fuulinayo ayay diidan yihiin ka soo horjeedaan waxa ay diidan yihiin nimcadan iyo barwaaqadan la haysto waxa ay diidan yihiin in waxaweye nidaamkooda laga baxo waxay diidan yihiin nidaamkooda nidaam aan ahayn caalamka inuu ka shaqeeyo annaguna waan diidnay nidaamka aan ku dhaqmayno waa nidaamka ilaahay uu noo soo dejiyey intaas ayaa naloo diidan yahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid wamaa tanqimu minna ilaa an aamannaa biaayaati rabbina wallaahi wax kalena laguma la dagaalayo waxaana lagula dagaalaya waa maxay waxa weeyaan inaan ilaahay rumaynay inaan diinteenna aan ku dhaqmayno ayaana lagula dagaalayaa maantay uma socdaan shabaab uma socdaan mujaahidiinta uma socdaan goobo caskari waxa ay doonayaan ummadda muslimiinta ku dhaqanka shareecada ilaahay ku dhaqmayaan ayaa ay diidan yihiin ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimka ah ee ku dhaqan walaayada jubbooyinka iyo dhammaan ummadda muslimka oo dhan in diintiinna aad ku sabartaan in dhibaatada idinka soo gaarta aad waxa weye aad u dulqaadataan nebiyada iyo intii rumaysay maxay ahaayeen famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wamaa stakaanuu wallaahu yuxibu asaabiriin gaalada waxa way iskuma dhiibi jirin umana daciifi jirin waxa weye ilaahay bay baryi jireen oo waxay odhan jireen wamaa kaana qawlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lanaa dunuubanaa wa israafanaa fii amrina wa habbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahu dembiganaga dhaaf ilaahu guddumahanaga sug diintaada ilaahu nagu sug ayay odhanayeen wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahu gaaladana nooga gargaar dadka muslimiinta ah saas ayaa lagu yaqaanaa marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ha ogaadeen dhibaatada idin soo gaaraysa cadowgana mid ka daran baad gaartay hadda waxa uu la anfiriirsan yahay oo waxaanoo dhan u geysanayo waa dhibkii ka soo gaaray falastiin waa dhibka mujaahidiinta bariga afrika mar walba ay ku hayaan oo maalmihii lasoo dhaafay dhulkao dhan looga qabsaday laguna laayay afkana ciidda loo geshay hadday noqon lahayn etoobiyaan hadday noqon lahaayeen murtadiin iyo hadday noqon lahaayeen kenyaati iyo hadday noqon lahaayeen yugandhes iyo ciidamada kale ee ayaga soo raacaya xir iyo dhulba ka taageeraya waa ay ku jabeen waxa keliya u soo haray hadda waa inay duqaymaha ay geystaan waad ogsoontihiin maalmahan wixii yuhuud ka qabsaday dhulka falastiin oo afka ciidda loo geshay walaalahooda maraykanka iyo kenya isla markiiba waxay yidhaahdeen yuhuud ayaan garab iyo gaashaan u nahay falkii ugu horreeyey ee aargoosi ay sameeyaanna kan ayuu ahaa fiiriya dadka muslimiinta ee falastiin wax gaaraya iyo waxa annagana soo gaaraya ayaga ayaa naga dhib badan waxaan leenahay gaalada iyo cadowga ilaahay waxa aad samaynaysaan diintannada waxa weeye ugama tanaasulayno mana na daciifinayso habaat iyo geesinimo iyo waxaan ka qaadaynaa insha allahu tacaala iyo dulqaad waxa aad samaynaysaanna wuxuu nagu dhalinayaa aargoosi iyo inaan diintannada aan kusii aad adkaanno waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala inaan idinka adkaan doonno idinka aargoosan doonno shacabkeenna muslimka iyo dadka muslimiinta iyo hantidooda aad burburinaysaanna insha allahu tacaala mar dhow waa laydinkaga argudi doonaa waadna ka shallaayi doontaan insha allahu tacaala wallaahi waad ka shallaayi doontaan waxaan leeyahay ummadda muslimkaa ha la badiyo ducada ha la badiyo la dagaalanka cadowga ilaahay ha la badiyo habaarka gaalada ha loo duceeyo dadka walaaladeenna nala midka ee maanta taqriga ku jira dhammaan dadka muslimiinta ee taqriga ku jira ee cadowga waxa weeye la dagaalamaya ha loo duceeyo hana lala sabartama cadowga waxaan ku soo gebagabaynay aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacallakum tuflixuun sabra oo cadowga la sabartama dhufayska ku nagaada wallaahi dhufays baad ku jirtaan taqri baad ku jirtaan haddaad tihiin dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka yaanan cadowga loo nixin in takuunuu ta'lamuun fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun haddii dhibaato ayna soo gaartay ayagana dhibaato ayaa gaartay wa tarjuuna min allaahi maa laa yarjuun waxaan dheernahay ilaahay baan waxaan ka rajaynaynaa janno iyo thawaab iyo raalli ahaansho ayagu laakiin wax ay rajaynayaan ma laha lana almawlaa walaa mawlaa lahum ilaahay baa garab iyo gaashaan noo ah ilaahay baa nooga gargaaraya ha la safro nasriga ilaahay waa dhow yahay casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wa yastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa la arkaa ilaahay cadowgan inuu halaago oo dhulka ilaahay unan dhexal siiyo marka waxaan leeyahay ummadda muslimka istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilaah yuurisuhaa man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin ha la kaalmaysto sabarka iyo dulqaadka waana la guulaysan doonaa dhulkana ilaahay baanan dhexal siin doona caaqibada iyo ciribta dambena muslimiinta ayaa yeelan doona marka ha la sabro oo ha la dulqaato waa maalmo yar wayna iska dhammaanayaan cadowga ilaahayna waa u jabay nasrigiina waa uu soo muuqdaa alaa ina nasrallaahi qariib intaas ayaan kelimaddeeda ku soo gebagabaynayaa haadaa wabillaahi tawfiiq waagaakaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka duqaymadii xalay ka dhacday magaalada jilibdadka ku shahiiday waxaa ka mid ah ibraahim kaasi oo ahaa oday lixdan jir ah wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha ka howlgala shirkadda korontada ee jesco taasi oo ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo sidoo kale kenyaatiga maamulaha shirkadda jesco ayaa ka hadlay wixii soo gaaray bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam amaa bacdi khasaare oo hanti ganacsata soomaaliyeed ee leedahay oo maalgeshatay ayaa meeshan ku baabay caawa nafna way ku baxday ilaahi subxaana wa tacaala masiibadii uu noo keenayna waa ku qadarta alla waa ku qanacsanna
meeqa sac ay wax dhaceen toddoba sac iyo bar hayaastii markay wax dhacayeen goobtii ku sugnaa laba ninaa ku sugnay nina waardiyo ahaa nina motoristo ahaa ninkii waardiyaha waa badbaaday ninkii motoristahan waa ku jira waxaa la yidhahdaa cabdimadoobe waa ka cabdimadoobe waa ka ibraahim waa ka inooga waran marka ee xaruntan iyo shaqooyinka ay qaban jirtay xaruntan waa xarun oo ganacsad soomaaliyeed ay leedahay oo maalgashatay bulshada u adeegaysay ee koronto afar labaad sac bixinaysay ilaa matooro toddoba ku baaba'day hanti aad u badan laba boqol oo fuusto shidaalaad yaallay wixii dhan waa gubtay caaw gaariyaa ku gubtay adeegii shirkadda dadka u hayna waa baaba'ay
marka dhacdada noocan maxayd kula muuqataa maadaama aad tahay maamulihii shirkadda korontada ee degmada jilib cadaaladda muslimiinta loo qabay ka mid tahay wax kaloo hadda aan ku tilmaanno ma laha
qiimo ahaan qadarka ee qiimaha dhaqaalaha ee ku baxay ee duqayntan cadowtooye ee caawa loo geystay shirkaddii korontada ee jilib ee noo qiyaas ilaa shan boqoloo kun oo doolara ku jirtay hantidaasaa ku jirtay shirkadda ma shakhsiyaad oo gaar ayaa lahaa mise waa dad badanay ka dhexaysay dad badanay ka dhexaysay oo soomaaliyeed oo muslimiin oo ganacsata ah laba kun toddoba iyo tobankii laba kun toddoba iyo tobankii furna
maxayd kula muuqataa marka hadda see wax u socdaan iyo qaabkii wax u dhacayaan hadda saacaddii saddexaad ay saacaddu maraysaa ma- dareenkiina waa sidee wixii ilaahay noo keenay qadarta loogu qanacsanna laakiin waa masiibo dhacday waa maxaad firin u diraysaan cadowga
waxaan leenahay maalin walbaba ganacsad soomaaliyeed oo muslimiin ay saan u baabi'inayaan marka insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala meeshooda ha ku celciyaan leenahay Ee, tani ma la dhihi karaa ee, guud ahaan gaalada waxa ay beegsanayaan ilihii dhaqaale ee ummadda waa saas haa haa Ee, meeshan maadaama aysan xarun oo saldhig ama ciidan u degna aysan ahayn wax u dhow ma leh wax noo dhow ma leh meesha markaas soo degina cidla ahayd wax hadda noo dhow ma leh oo ciidan mid ama wax noo dhow ma leh haa ugu dambayn shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ee ku dhegaysan doono maxaa dhihi lahayd maadaama weli dabku u socdo
waa khasaaro ilaahay noogu talagalo masiibo oo ilaahay noogu talagala noogu dhacday qadarta alla noogu qanacsanna dhanka kale xaafadda waaberi ee magaalada jilib waxay maraykanka iyo kenyaatiga ka fuliyeen duqaymo ay ku beegsadeen guryaha xaafadahaas ilaa lix caruur ah iyo laba dumar ah ayaa ku waxyeeloobay waxaa ka waramaya qaar ka mid a ehelada la duqeeyey
nimco aadan maxamed aa layidhahaa qoysku wiilku dumaashidee waaye gabadhi waxay gaareen oo weynu dumaashidee waaye ilmaha labada oo dhaawacanta agoon ay hoodoodii aabhood way dhinteen gabadhu wuu waa miiraan lahaa mid mid waxaa lahaa fahmo mid waxaa lahaa cabdiraxmaan mid waxaa lahaa cabdifataax gabadha weyna madiinaan lahaa intaasay wax gaareen wallaahi bilaahi ilmaha dhaawac weynaa gaarin labaana ugu daran hadda laba cunug amiiro iyo abdiraxmaana ugu daran waxay wax ka gaareen cajarka hilibka dhan waa go cajarka gabadhani dushii waxay wax ka gaareen iyo indhaha iyo garabka Ah. caruurta kale ayagana mid gacant iska jaban yahay halleh weli lama fiirin waa yar intuu ku jira hadda waa maasha allah si gaaranaasay nala rabti iisuu ilaahay noo yeelma islaha waa rooray markay wax dhacayeen gurigaan u sii socday gantaalka markuu dhacay gurigaan sii galayn anaga Ah. gurigaas ay wax ku dhaceen aanala dheh koob dadku ugu horreeya ahayne oo tagay waxaan aragnay gurigii dhan isku soo dume macala barandadi jikadi wixii dhan isku dhex dhacay ilmaha meesha kasoo jijidne maasha waa saa saarsane maasha allah ma dad muslinaa helne dad muslinaa helne maasha allah waa noola gargaare dushay dhan dhiig waa hadda ilmaha soo daldaleene maasha allah ilmaha way rooyihiin hadda way fiican yihiin maasha allah qalka ilmaa ku jira qaarna banaankay fadhiyeen maxaa hal- hal guri waay hal guri waay laakiin qaara guryaha ku kala jiri qaarna barandaday fadhiyeen hooyada ilmaha dhash dhaawac waay xaliimaa lahaa xaliim shee aadan allah wallaahi gaaladan waxaan ku dhahay yaa inaan u fariisana maaha gaaladan inaan iska dhicino waay Waa kala- shacabay ahaayeen dad shacabaa lagu baabi'iyey meesha oo maskiimanna wada eh aa lagu baabi'iyey ibraahim moomin sheek allah Ah, waa
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء waa hagaag weli barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxay ka mid tahay goobaha ay duqeeyeen diyaaradaha kenyaatiga iyo sidoo kale mareykanka saaka iyo aroortii ayay duqeyn la beegsadeen gudaha magaaladaas waxaa ka waramaya qaar ka mid a waxgaradka magaalada saakow ana macnaha buu baraka liibaan leeyahay waaska baa la jila bluu wasaakow jibooyinka marka meel caafimaad ee gandaal kriidi oo walba aan roogin lahayna oo hataa bil isku dhaaf sadda afar bilo san bilo haddu qoran mal mal deganayn gurigiisu ayaa burburiyay wal hadii ay dhaawac oo hadda dadeersidii male islaam iyo gaalana fool dagaal ku dhexeey laakiin hadda gaala iyo un heliin ama iskala ma mal ku yaaba gaala iyo islaam dagaal ku dhexeey wali faasa gende wali dil korta dille un islaam ana dad islaamnimo ka dhimid oo ana ma ku wareegadaana gaala hay ku hertina ma lihini afar iyo labaatan saac wa- wal daba dareeriyana gantaalaha gendhe wali faasa gendhe marka taasaa jirta marka idinka sababta laydin duqeynaya maxay tahay islaamnimada waaye wax hadda oo gantaaladii saaka dhacay oo khasaarahoodii ka soo gaarmaa jira walla hiraabtuun la deeri male hiraabtuun lamiy tumankahana weerartay diyaaradda kenya iyo ameerikaasna jiraan waal iyo noqobadan male waal iyo tareen ayaal iyo walaadna fifiidiyama waal qof islaami walka deeri male hadda marka eh, guryihii burbureed dib u dhisaysa guryaalka oo shacab lee walka dhadhowti koo banaanka ilaa kadhi aqablaaga dhatise wal iyo oo hadda qobadan male waa bilaahi tawfiiq macnaha gaalo waliyo gaalasa male kuntuna manku tabaana wali faasa tuurdhe
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا محمد قوش فارح بالليلة وأنا دوه قور ساكا واقو بريي أو مقالدو أي سوو كعضي أو مقالدو لما رحيو أيي وير نوسو قادين بلارن waxay geysan kareen waa geysteen Een, insha allahu marka ayagu waxba ma hagran cadow weeye cadow weeye awalba anagoon hadda heshiis ahayn iyo haddana waxay u argudahayaan yuhuuddii yuhuuddii lagu laayey meesha la yidhaaho khaza ayay halkaan uga argudahayaan marka insha allahu nimankaasoo cadow ahaan soo weeraray magaalada si- ma- arrintaasaa ka jirta Eh, duqeymaha saaka ka dhacay magaalada waxyeello idinka soo gaaray ama khasaare nafeed maa jira hanti baa ku burburtay guryay burburiyeen marka waxaan ognahay inay guryo iska burburiyeen cidlaha meel aad tagtay ma jiraan adi aa indhahaada ku aragtay waa tegey waxaan soo arkay nin waayeel ah oo naafa ah guri uu degan yahay iyo guryo kale u dhow oo ku hareeraysnaa eber bay guryahaas noqdeen duqaas waayeelka ah keligii baa deganaa ilaahay subxaana wa tacaala isagana waa badbaadiyey laakiin guryihii waa burbureen wax alla wixii guri u haree- ku hareeraysnaayoo dhanna waa burbureen Een, indhahaygaan ku soo arka midda ayada marka sababta duqeymadan eh, mar walba ay u soo laalaabtaan degmada saako maxay tahay sababta sababtu waxaa weeye nimankan cadow baa nahay Een, dagaal baa naga dhexeeya dagaalkaasoo u dhexeeya muslin iyo gaalo awalan horta wakaa dagaalka wakaa halkaasuu yuu ka socdaa dhulkaana dhul shareecada islaamka lagu maamulo weeye Een, waxayba diidan yihiinba meel shareecada ilaahay lagu maamulahayo inay jirtayba diidan yihiin markay u yaraadaanna waxay rabaan dadka inay khalkhal geliyaan oo ayaga loo qaxo oo qaxooti loo noqdo oo masaakiin loo noqdo oo nabadgelyadan iyo barwaaqadan dadku ay haystaan bayba kala dirirayaan marka ujeeddada ugu weyn intaas weeye ma tii idinku horreysay miyaa mise tu kalaa jirta maya maya maya shaqay baa naga dhigteenba maxaa midda midii kugu horreysay maxay tahay meeqa jeeray meeqa jeeray duqeeyeen magaaladan meeqa jeer bay duqeeyeen lama koobi karo marka ilaa siddeed jeer waa duqeeyeen intaan anigu hadda garanahayo ka horna waxyaalo hore waa jireen inay maaragtay jirib iyo bo'ale iyo iyo saakooba isu marto waa wax cusub weeye arrin arrimahan hadda yuhuudda ka socota weeye wax kale maaha goobaha ganacsiga ah in la duqeeya maxay kaga dhiganta marka waxay uga dhigan tahay dhaqaalaha lagaala dirirhayaa diinta lagaala dirirhayaa haddii ilaahay ku dhaqanka lagaala dirirhayaa meel walba lagaala dagaalamahayaa ma aha inaad maaragtay qofka cadowgaaga markaad la dirirayso oo cadowga aad ishaysaan awalan waxaa ugu arrinta koowaad oo lagala dirira waxaa weeye dhaqaalaha ilaahay subxaana watacaala ma qadarin annaga dhaqaalaha annaga waa socdaa ummadda muslimka ah ee ku nool ee, walaayaadka iyo degmooyinka hadda aad sheegtay oo duqeymada ay ka dhaceen xala maxaa tala ah oo aad usoo jeedinaysaa waxaan tala u soo joodinahayaa dadku hadday dad diin leh oo damiir leh yihiin maalin walba inay iska fiirsadaan waxaanoo kale looma baahna aniga nin hadda dadka iga tabar yar kuma jiraan u malayn aniguna qorigayga iyo tuutahaygaan qaadanahayaa wixii i raacahaya oo een, ilaahay qadarana waa i raaci kenya gudaheedaan rabaa inaan ku shahiido haddii ilaahay idmo kenya saan kuma fiirsanayno inay maalin walba carruuraha annaga saas u gasho oo hantidannadii saa u gasho waxaan raalli ka noqonayna maaha ninka raalliga ku aho oo iska fiirsanayana waa waa nimaan haddee damiir lahayn hadda ka hor baa waxaan maqlay meel ruwaa badan baa nin ari ku xariista maalin wa- habeen walba oo u soo dhacaa neef buu la tagaa Ee, ruwaaga la diriir ma dabin u dhigi ma iska celin ma arigii wax yar wax yar markay u soo hartay yuu ka carara meesha marka ma saasoo kalaa noqonaynaa ma arrin walba canug baa dhaawacmay gabar baa dhibatay xagga guri baa la dumiyey ma iska fiirsanaa waxaas wax suuragala maa waxaas waas waa tegaynaa haddii ilaahay idmo ha laga kaca fadhigaan leeyahay anigu magacayga waa maxamuud ismaaciil cali Een, waa suldaankii xawaalad jubbooyinka Een, awal ilaahay subxaana wataan u mahday inaan kolley een, saakii goor barqadii salaadii salaadii hore salaad sabca salaad subax kadib Een, adiga cabaadii laba iyo tobankii daqiiqada dhiman ay kolley inshaan soo weerareen gaaliyiin gaaladii sa- saliibiinta kenya ayagoo kolley in makri waxaan la damacsanaa ilaahay subxaana watacaalana waa naga kaafiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin gantaala saddex gantaala ayayna beegseen insha allah mid beeruhu ku dhacday meelaha adabluhu ku dhacaa la sheegaayey labana magaalo gudaheeda alxamdulilah labadana waxay burburiyeen hadda goobtii ama taaganahay runtii guryaha guri kamid aan taagnaa oo dad shacaba u deganayo masaakiina ilahina waa ka kaafiyo ma joogin alxamdulilah rabbi alcaalamiin adiga makrigii iyo waxayna wadaanba ilahi subxana waa naga dulqaaday waana na badbaadiyey hadda ilaahay baa iska alxamdulilah rabbi alcaalamiin
Ee, sababta marka laidin duqeynaya maxay tahay idinka walaal waxaan loo duqaynay anaga shabaab manihin xaqiiqatan Een, shabaab waa la ogyahay meeshuu joogo shabaab meeshuu ku nool yahay iyo meeshuu joogo wuxuu yahay maanta nin mog ma leh kenya waa ogtahay waana ogtahay kenya wa- shabaab wuxuu jiraa een, Ke- kenya uu jiraa gudaheedu jiraa laamuu joogaa xaggu jiraa een, meel uusan joogin ma leh xaqiiqatan esaako uu dadka joogo waa dad masaakiin oo shacaba shacab oo beeraleya oo beero tacabata oo xoolaleya joogto runtii Een, een, shabaab ma joogo marka waxaa la beegsanaya oo la raadinaya xaqiiqatan waa dadkii kelmadda ku dhawaaqayay laa ilaaha ila allah waxaan loo dilahaya oo duqayntan oon habeen lahayn maalin lahayn oo la duqaynahay waxay tahay keliya waa waa kelmaddaas marka dadka islaamka waxaan u sheegaynaa een, gaalo shabaab doon mahane waa waxayna loo dilaya waa kelmad laa ilaaha illallah ninkaan ogeenow ogow waa kuu sheegaynaa ninkii ogaana waaba ogaaba waxaan isu dilaya keliya waxay tahay kelmadda laa ilaaha illallah ninkiiba ku dhawaaqaya gaalo colayla tahay marka arrinkan loo dilahayo oon loo beegsanayo oo guryaha annaga masaakiinta ay shacabkii ilmihii loo laaynahay keliya waa intaa waa insha allah Een, cadowtooyada gaalo ay noo haysay iyo saliibinta kenya waa ognahay wax kale maa kelmadda ay nagu dilaan waa kelmadda laa ilaha illah oo runtii een, naf iyo maalin aan u horno waa go-aankeeda horu u yaalay dadka marka waxaan leenahay shacabka degan khaasatan degmada saako waxaan leeyahay isbiruu ha la sabro ha lagu sabro shayga xaq ah ninkii maanta ilaahay subxana watacaala uu wax ugu daro ilaahayna waxaan ugu rajaynaa inuu jannada firdowsi wax ka wanaagsan ma lehe inuu ilahay ganaa ilaah banaa ilahayna waa ballanqaa insha allah دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي barnaamijka dhuuxa waraysiid ayaannu weli ku guda jirnaa xubinta caafimaadka dhankeeda ayaan aadaynaa xubintaasi waxaan habeen walba su-aal muhiim ah ku weydiinaa doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay magaalada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaa jirta aragti ay dadka qaar qabaan oo ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay leeyihiin haddii hooyada malaariyada qabta ay cunuga nuujiso in uu malaariyada ka qaadayo oo uu ka nuugayo arrintaasi maxaa ka run ah bismillaah waa mahadsan tahay hooyada markay nuujinayso haddii malaariya ku dhacdo dad badana waxay aaminsan yihiin inay hooyada laga nuugo malaariyada ama cudurka asaga ah marka malaariyada qaabkay ku faaftaan horta in sheegaynaa marka hore malaariya waxay ku faaftaa inay ku qaniinto nooca loo yaqaano female anopheles oo weliba mid ah dhadiga ah inay ku qaniinto oo kaneecada ah waa mid labo in dhiig qof lagugu shubay dhiiggiisii inuu malaariya qabay saddex in hooyo mandheerteeda u ka gudubto hooyo qabtay malaariya cunuga u gudbiso calooshada ku jiray oo saas ugu saddexaas xaaladda ay ku gudubtaa marka midda la leeyahay hooyo malaariya qabto cunugeeda ma u gudbinaysaa waxba kama jiraan ma u gudbiso naaska loogama gudbiyo saddexdii xilli aan soo sheegay dhiig ku shubis kaneecadoo ku cunto iyo madheerta ay ka gudubto bisaa lagu gudbiya cunug lagu gudbiyaa dadkan saasay ugu dhacdaa marka ma jirto inay naaska ka gudubto ilmaha hala nuujiyo hooyada malaariyada qabta cunuga way nuujinaysaa naaskana kama gudubto hooyadana iska daweyso وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا لدين عظيم هو السامي
waa hagaag markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen gaari gacshamarna way lahayn ciidamada kasoo duulay dalka uganda wuxuu ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo sidoo kale namber lixdan gaariga tawga ah waxaa saarnaa ciidamo yugandees ah qarax ayaa lagu burburiyey waxaana ku dhintay sida aanu wararka ku helayno laba askari oo yugandees ah لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanaya macawiisyada shabeellada dhexe oo asal ahaan ku tiirsanaa burundeeska degan degmada cadalle ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa lasoo daristay dhaqaale darri baahsan iyadoona ciidamada shisheeye ay macawiisleyada ku wargeliyeen in dowladda federaalka hiil ka raadsadaan taasina waxay ka dhigan tahay inaysan bixin karin xitaa rasaastii ay ku dagaalamayeen tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dagaalka xasan sheekh ku dhawaaqay waxaa maleeshiyaadkan oo ahaa tiro aada u yartaa kulayn jiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka kaasi oo dalka isaga baxay kadib markii lagu eedeeyey inuu musuq maasuq iyo wax isdabamarin ku kacay maleeshiyaadkan oo ahaa kuwo bulshada shabeellada dhexe dhib badan u geysan jiray isbaarooyinkana ku noolaa ayaa waxay hadda sheegeen inay dareemayaan xaalad dhaqaale xumo iyo sidoo kale garab la-aan sidaas awgeedana waxay sheegeen inaysan sii wadi karin dagaalada ay kula jiraan mujaahidiinta waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka waramaya in xoog lala weydiiyo in xoola lala weydiiyo iyadoo abaaru lagu habsatay dadkan horu ugu dhammaaday ee kii wax garana een waddanka laga buriyey in dad keenan lala yidhaah dhibaatay nugu tahay degmo cadale aan waxaan ka soo qaadi jiraa geedka laydhaa r b g asaan waxaa ji- keeni jira degmo adeeban haddana beriga uma socdo aniga dagaal dagaal haddii aan leesla wadin oo qof aan isleyskala qayb qaadahayn waa ku daalna aninka waxaan gelina, na wax niyad dagaal inaan jebiyey qabno.
oo niyad jabka noo keenay baabuur ma lahayn caafimaad ma lahayn wax aan lahaynoo ilaahay gurto ma leh waxaan ahayn dad tirsan oo hadda haddii ilaa idhaahdo amba lixdan u dhexeeya amba toddobaatan
waxaan ka mid ahay askarti hibaad cali dasar waxaana abaabuli jiray oo hiil iyo hoo naba reedayna la rogi jiray ninka la yidhaha maxudiisaabey oo dowladda hadda u erisay oo agaasimahay Een, waxaan lehaynay dowladdu Sheekh- m- madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka filame- ka filahaynay anu koo macaawusleyna iyo ninka na- reedayna rogi jiray oo maxudiisaabey ahay oo hiil iyo hoo nala garab istaagi jiray abaalmarin- abaalmarinaa ka filanhay- aan ka filahaynee shaqada ka fadhiis dhowna dhahiyey warku waa dhammaaday wixii muhiimna waa laga hadlay waxaan ku daraynaa agoommaannaha aninka cunugu markuu agoon yahay oo aabbihiis dhinto madaxa loo saraahaa ajir allah ku sina waa layidhaah aninka agoommaan nahay macawisleydii hirshabeellaan nahay maha kama xagayno asaana taa kulay jiray asaa dhaawacanya baani jiray asaa ninka inaga dhinta duugi jiray aninkana aanu koo isla hayna haddii xasan shiikh lasoo doorto dhahnay waan idiin dhacatay oo xasan shiikhaa yimiday asaa haddii ay kuleen waa saraakiil naqaysiin ayaa ninkan ku ribay haynay iyo ninkiina taakulay jiraba ninkiina la raacay kiina meel naga soo qaada diiday agoonaan nahay
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana dhanka iyo gobolka bari maanta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa ku shiray xubnaha ugu cadcad mucaaradka maamulka puntland kuwaasi oo ah musharaxiin doonaya inay qabtaan xilka madaxtinimada maamulkaas waxay sheegeen in waqti yar uu ka dhiman yahay xilligii lagu heshiiyey in lagu dhawaaqo guddiga doorashada qodobada shirka ay kasoo saareen waxaa ka mid ahaa in deni ay nolosha kusoo qaban doonaan islamarkaana ay maxkamad saari doonaan haddii uusan fulin waxay ku sheegeen sharciga doorashada
Een, laakiin waxaan rajaynayaa maanta waa la soo gaaray dani dadkii ugu horreeyey oo mucaaraday qof igama horreyn baan maleynayaa mucaaradnimadan igama ahayn inaan kursiga iga guulaystay laba laba xabaan u malaynaya rag halkan fadhiyaa shaqaynayay marka laakiin waxaan u mucaaraday waxaan diidanaa aragtida uu dalka ku maamulayay iyo wixii markaa uu soo jeediyey waana la arkay maanta waxaan rajaynayaa insha allah in badbaa puntland la badbaadiyo intan meesha fadhida hoosha waa ka badan doontaa waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay iyadoo dhib la'aana oo aysan cidna naga dhiman madaxweyne deni inuu xilka iska wareejiyo doorashada xilligeedii qabto hadday dhici weydo yaa la kala dhuuman deni in la soo qabto wey markaas idan suudad iyo sawir ma rabnee waxaa la rabaa tuuta intii la xirtay madaxweynaha lasoo qabto maxkamadda la keeno inaan ka wada shaqeyno wey howshaas
waxaan marka leenahay akhyaaray waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno in dalkan la badbaadiyo annagu xabad ma rabno dagaal ma rabno waan ognahay siciid isaga hadda abaabulka ku jira hadda maanta baawur wuu ka soo kaxaynaya qardo keenaya garoowe waxaas waa waa waa waa borxoofta laakiin wakhtiga rasmiga waxa weeye war dalkan doorashadiisii soddon iyo kow miyay ku dhammaataa november soddon soddon soddon kow ku dhammaataa maalintaasa asal ah maalintaa haddii guddigii sicid soo saari waayo maalintaa guddigii dadka mucaaradkaaba soo saaray waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida mucaaradka maamulka puntland oo ku shiray magaalada garowe ee xarunta maamulkaas soo saareen qodobo liddi ku ah madaxweynaha maamulkaas saciid cabdulaahi deni intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareesyada kan mid lamid inta aan dib u kulmino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي